الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آل محمد فعل العبادة بوقت عين شرعا لها باسم الأداء قرنا وكونه بفعل بعض يحصل لعاضد النص هو المعول وقيل ما في وقته أداء وما يكون خارجا قضاء والوقت ما قدره من شرع من زمن مضيقا موسعا وضده القضاء تداركا لما سبق الذي أوجبه قد علما من الأداء واجب وما منع ومنه ما فيه الجواز قد سمع واجتمع الأداء والقضاء وربما ينفرد الأداء وانتفيا في النفل والعبادة تكررها لو خارجا إعادة للعذر والرخصة حكم غير إلى سهولة لعذر قرر مع قيام علة الأصلي وغيرها عزيمة النبي وتلك في المأذون جزما توجد وغيره فيه لهم تردد وربما تجي لما أخرج من أصل بمطلق امتناعه قم وما به للخبر الوصول بنظر صحه والدليل والنظر الموصل من فكر إلى ظن بحكم أو لعلم مسجلا الإدراك من غير قض تصور ومعه تصديق وذا مشتهر يزمه دون تغير علم علما وغيره اعتقاد يقسم إلى صحيح إن يكن يطابق أو فاسد إن هو لا يوافق والوهم وظن وشك ما احتمل لراجح أو ضده أو ما اعتدل والعلم عند الأكثرين يختلف وبعض جزما وبعضهم بنفيه عرف وإنما له لدى المحقق تفاوت بحسب التعلق بما له من اتحاد منحكم مع تعدد لمعلوم علم يبنى عليه الزيد والنقصان هل ينتمي إليهما الإيمان والجهل جاش المذهب المحمود هو انتفاء العلم بالمقصود قال المصنف رحمه الله فعل العبادة بوقت عين فعل العبادة عبادة سمين للسمية بوقت يعني وقت قديس للسمية أي في وقت وقت للسمية وقت عين لعيمي huwa waktiga lahaa cibaadada loo cayimay sharcan ay fi sharci sharciga gudihiisana loogu cayimay qorina waa la lamaaneeyey huwa ficilkaas bismi aladaa'i magaca ade la yidhaahda ayaa lagu lamaaneeyey oo waxaa la odhanayaa waa cibaadatun mu'addaatun baa la odhanayaa wa kownuhu ahaanshihiisa uu yahay aduhu yaxsulu mid xasilayaa bificli bacdin bacdi cibaadada ka mida in la sameeyo oo wakhtiga gudihiisa la sameeyo huwalmucawalu ka la cuskanayo weeye licaadidi nasi yacni naska xoojinaya darteed ayuu qowlkaasi u yahay ka muctamadkee la cuskanayo wuxuu halkan inooga warramayaa waxaa la yidhaahdo adaha iyo qadaaga iyo icaadada ashyaada noocaasa ayuu marka halkana kaga warramayaa cibaadada samaynta la sameeyo oo wakhtigii sharciga loogu cayimay ee la yidhi wakhtigaa ha la sameeyo gudihiisa la sameeyo oo cibaadadii oo dhani ay dhacdo ee wakhtigaa gudihiisa oo aan waxba debedda uga bixin waxaa la yidhaahdaa waa marka cibaadatun mu'addaatun baa la yidhaahdaa magaca adde la yidhaahdaa lagu lamaaneeyey bimacnaa waa mu'addaatun baa la odhanayaa wakhtigaas markaa loo cayimay intuu doonaba ha ahaado ama markaa mudayiq ha noqdo ama muwasac ha noqdo waxaa la odhanayaa waa cibaadatun mu'addaa wakhtigaas loo cayimayna maslaxa ayaa ku sugan ilaahay baa maslaxadaa og innagu haddainnagu haddii aynu garan weyno waxaynu markaa ognahay inay kollayba maslaxa ku jirto ayaynu garanaynaa laakiin maslaxadii waxaa dhici karta tacyiinkeedii inaynaan fahmin marka waxa weeye maslaxa ayaa ku sugan oo bikayri maslaxa ilaahay waxba ma sharciyeeyo laakiin maslaxadii baa marna inoo muuqan karta marna inaga qarsooni karta wuxuu kaloo inoo tilmaamay bacdi cibaadadii ka mid a haddii wakhtiga gudaheeda wakhtiga gudihiisa la sameeyo bacdi cibaadadii ka midna wakhtiga dabadiisa ay dhacdo oo kadib marka sala- wakhtigii baxoo la sameeyo sida salaadii oo kale waxa markaa yacni la waxaa la la bilaabay iyadoo wakhtigii joogo salaaddii markii ragcad la tukaday ayaa waxaa soo baxday qoraxdii baaba soo baxday waa salaad subax ee cibaadadaasi ma mu'addaatun baa mise waa maqdiyatun mise labadaba waa isugu jirta wuxuu inoo tilmaamayaa mar haddii ragcad dhammaystiran markaa lala yimi ee wakhtiga gudihiisa waxay noqonaysaa cibaadadaasi mu'addaatun inta kale ee dabade wakhtiga dabadiisa la sameeyeyna waa la ilxaaqinayaayo waa la haleeshiinaya waa macnaha uu ku tilmaamayo wa kownuhu bificli bacdin yaxsulu licaadidi nafsihi walmucawalu nafka uu tilmaamayaana waxaa weeye man adraka rakcata min asalaati faqad adraka asala iyo man adraka rakcata min alcasri qabla an taqruba ashamsu faqad adraka asalaa ninka waxa weeye ragcad haleela casar ka mid ah intaan qoraxdu dhicin ka hor ayuu ragcad gaadhay oo la yimi ragcad dabadeedna waa dhacday qoraxdu ninkaasi salaaddaa waa idraakayo waa haleelay xadiidkaas weeye waxa uu tilmaamayaa kaas weeye laakiin bacdi ereyga la yidhaahdaa waxauu yahay erey iska ballaadhanoo wuxuu aqbali karaa in ragcad loo jeedo in wax ka yar loo jeedo in wax ka badan loo jeedo mid walba waa aqbali karaa marka culamada qaarkoodna waxay yidhaahdeen maye juz-un salaadda ka mid ah hadduu mar haleelo waxa weeye salaaddii waa haleelay xadiidka ragca ku soo arooray sajda isagoo ku soo arooraa la hayaa sajda in lagu fasiro ragcad in looga jeedana waxay tahay waa baciid bay yidhaahdeen sidaas aawadeed hadduu markaa hal sujuud gaadho oo bimacnaa waxa weeye waxa uu tukaday ragcaddii ma dhammayn laakiin waxa weeye sujuud baa ragcaddii ka dhiman oo markii waxa weeye uu sujuuday sujuuddii koowaad ayuu waxa weeye qoraxdii soo baxday halkaas waxay yidhahdeen xadiidka daahirkiisa waa waafaqaysaa sidaas aawadeed mutacayin maaha ilaaba ilaa inay noqoto markiisa xal markaa ragcad dhamaystiran qolyo halkaa ka saaray baa markiisa xal markaa jira marka calaa kulli xaal laakiin qowlka markaa ragcadda tilmaamaya waa qowl yacni markaa qawi ah waa qowl qawi awi ficlulcibaadati samaynta cibaadada la sameeyo biwaqtin ay fii waqtin waqti gudihii la sameeyo waqtigaasoo cuyina la cayimay ay huwa yacni markaa waqtiga laha cibaadada loo cayimay sharcan ay fi sharci sharciga gudihiisana loogu cayimay qurina waa la lamaaneeyey yacni ficilkaas bismi aladaa'i magaca adde la yidhahdaa lagu lamaanayey oo waxaa la odhanayaa waa cibaadatu mu'adda wa kownuhu ahaanshihiisa uu yahay yaxsulu mid ku xasilaya bificli bacdin bacdi cibaadada ka mid a in la sameeyo wakhtiga gudihiisa wakhtigii markuu baxay dabadeedna inta kale lala yimaado waalmucawalu waa ka la cuskanayo waxaa loo cuskanayaa licaadidi nafsi nafka quweynaaya darteed ayaa loo cuskanaya wa qiila maa fii waqtihi adaa'u wa qiila waxaa la yidhi maa fii waqtihi wixii waqtigiisa ku guda jiraa adaa'un ada weeyi ay duu adaa'in waa mid ada u saaxiiba wamaa yakuunu khaarijan wixii markaa noqonaya mid ka baxsan wixii noqonayaana qadaa'un ay duu qadaa'in waa mid qada u saaxiiba wuxuu inoo tilmaamayaa haddii waxa weeye cibaadadii qaybna lala yimaado wakhtiga gudaheeda qaybna wakhtiga yacni dabadiisa lala yimaado oo wakhtiga oo baxay lala yimaado culammada qaar baa waxay yidhaahdeen cibaadadaasi laba nooc bay ka kooban tahay qaybtii wakhtiga gudaheeda lala yimi waxay noqonaysaa mu'addaatun qaybtii wakhtiga dabadiisa lala yimina waxay noqonaysaa maqdiyatun bay noqonaysaa marka waxaa weeye laba ictibaar bay leedahayoo intii waxa weeye wakhtiga gudihiisa dhacdayna intaasi aday ahay masalan waxa wuxuu tukaday salaadii subax ragcadna waxa weeye wakhtiga gudihiisay yacni markaa ahayd ragcadina waa ka baxsanay qadarkaas waxa weeye wakhtiga gudihiisa ahaa wuxuu ahaa adi qadarkan ka baxsanna wuxuu ahaa markaysaga waxaa qadaa buu ahaa bay yidhahdeen halkaasay markaa qolyaha qaarkoodna ay markaa ka saareen laakiin qowlkaasi waxa uu yahay yacni waa muqaabil saxiix saas aawadeed markaysaga waa laga raajixsan yahay qowlka qawigii waxa weeye waa in la yidhaahdo haddii waxa weeye ragcad ay gaadhayso ragcad hadday gaarayso qadarka wakhtiga gudihiisa dhacay inta kalena waa la ilxaaqinayaa mu'addaat weeye haddii laakiin ragcada ay ka yar tahay waxay noqonaysaa un maqdiyata saas yadaa bay noqonaysaa wa qiila waxaa la yidhi maa fii waqtihi wixii waqtigiisa gudihiisa ku sugani adaa'un ay duu adaa'in waa mid ada u saaxiiba wamaa yakuunu khaarijan wixii markaa noqonaya khaarijan mid ka baxsanna qadaa'u ay duu qadaa'in waa mid qada u saaxiiba weeye walwaqtu maa qadarahu man sharaca waalwaqtu waqtigu maa qadarahu ay aladii qadarahu waa kuu qadaray man sharaca kii sharciyeeyey waa ka markaa uu qadaray ee uu gooyey min zamanin xaaluu markaysagaa kaasi ahaaday min zamanin waqti uu ahaaday mudayaqan mudayaqan ay mudayaqan kaana aw muwasaca yacni ahaayaa mid waxa weeye mudayaqa waktigaasi oo la cidhiidhiyey yacni ama ahaayaa markaysaga yani markaa mid la waasiciyey oo la ballaariyey kuu doonaba ha noqdee wuxuu tanna inoo tilmaamayaa waktiga cibaadadu waa zamanka sharciga loogu qadaray zamankaa sharciga loogu qadaray ama mudayaq ha noqdo mid la cidhiidhiyey ha noqdo ama muwasac ha noqdo taas baa waxaa la yidhaahdaa waa waktigii cibaadada ayaa la yidhaahdaa marka cibaadada waxay noqon kartaa macnaha looga jeedaa waa mudayaq iyo waa muwasac muraadka looga jeedaa waa maxay waxaa laga tilmaamayaa haddii cibaadada wax nooceedoo kale ah hadduu wakhtigu la aqbali karo in lala sameeyo waxaa lo odhanayaa waa muwasac haddii cibaadadaa wax nooceeda ah in lala sameeyo aynay suurtoobi karin wakhtigaa gudihiisa waxaa la odhanayaa waa mudayaq baa la odhanayaa tusaalihiisu waxaa weeye waa sawmka ramadaan ramadaan baa soo gashay ramadaan markay soo gasho waxaa la odhanayaa wakhtigu mudayaq weeye oo yacni soom kale in lala sameeya ma suuroobi karto iyadoo ramadaan joogo xilligaas waxaa weeye waxa istiqraaqay oo wada markaysa waxaan markaa wada qabsaday sawmu ramadaan marka waxaa weeye soom kale in lala sameeya ma suuragal ah loogama jeedo cibaado kaleba inaan lala samayn karin oo salaad waa la tukanaya alamru bilmacruuf waa lala imanaya qiraa'atu lqur'aan waa lala imanaya laakiin cibaado la nooca taasi maaha waa cibaado ka duwan cibaado nooc markaa la samaynayo soon bay ahayd sow maaha yacni soon haddii aan lala samayn karaynin wakhtigaa gudihiisa wuxuu noqonayaa mudayaq buu odhan noqonayaa oo wakhtigaasi cibaado kaloo nooceeda ma qaadi karo isagaa mutacayin u ah istiqraaqayna oo wakhtigii wada haysta cibaado kaleoo nooceedaa in lala sameeyaa haddii ay suurowdo waxaa la odhanayaa wakhtigu waa muwasac buu noqonayaa waa sida markaa salaadahoo kale awqaadda markaa salaadaha loo xadiday subax iyo duhur iyo salaadaha kale la midka ah cibaado kale oo nooceeda oo salaada in lala sameeya waa suurowdaayo wakhtigu waa ku filan yahay oo waa u qaybsamaysaa wakhtigu waa u qaybsamayaa qaybna in salaadii laynagu faral yeelay lagu tukado qaybna salaado kale in lagu tukado ama sunna ha noqdaan ama markaysagaa qadaa ha noqdaan marka idan wuxuu noqonayaa wakhtigu muwasac buu noqonaya laakiin kii muwasaca ahaa laftiisu wakhtiyada qaarkood baa waxaa dhici karta inuu mudayaq dib ka noqdo waxaguu dib uga noqonayaa mudayaq salaadii baa wakhtigiisii badbatay oo wakhtigiisa badankiisii waa tegey waxaa hadhay qadar salaadaasoo keliya mooye wax kale aanu tukan karaynin rakacaadka salaadaasoo keliya mooyaane waxaan wax kale aqbali karaynin oo aan qaadi karaynin oo aan ka badnayn ayaa hadhay dib buu ka noqday markaas mudayaq uu ka noqday marka waxa weeye macnahaasunba calaa kulli xaal inoo tilmaamaya waalwaqtu waqtigu maa qadarahu ay alladii kii qadarahu uu qadaray weeye man sharaca kii sharciyeeyey uu qadaray min zamanin xaalu maagaasi markaysagaa min zamanin markaysagaa waqti ahaaday mudayaqan ay mudayaqan kaana aw muwasaca ahaayaa waxa weeye waqtigaasi mid la cidhiidhiyey ama ahaaya waxa weeye mid markaa la waasiciyey oo la ballaadhiyey kuu doonaba ha noqdee ishkaal buu sheikhu markaa isweydiinayaa uu dabeedna ka jawaabaya oo salaadda waxa weeye waajib ma waxay tahay marka ugu horraysa wakhtigeedu soo galo in lala yimaado mise qadarka ugu dambeeya in lala yimaado ayay waajib ku tahay masalada noocaasa ayuu ka warramayaa marka waxa weeye sida uu sheikhu maray marka uu muwasaca inoo tilmaamayo waxa weeye salaaddii inay waajib tahay laakiin wujuubkaasi yacni mutacayinu ma aha awalkiiyo aakhirku midnaba a kuu kala yimaadaaba wuu kaga ansaxaya marka ishkaal baa la keeno waxaa la yidhi haddii aad tidhaahdeen markaysagaa waajib weeye waajib weeye haddii aad tidhaahdeen awalka iyo aakhirkaba waa aqbashaana aad tidhaahdeen awalka in lala yimaado markaysagaa waajibku waa kaga dhacaya aad tidhaahdeen haddii waxa weeye awalkii laga tagana kuma dembaabaya aad tidhahdeen say isu waafaqaysaa waxa waajiba in salaadda awal lagala yimaado iyo in waxa weeye laga taga ayaa bannaanoo aakhirka loo riixo siday labadaasi isu waafaqaysaa jawaabta sheikhu waxa uu leeyahay yacni xise un wakhtiga ka mid oo aan mucayan ahayn ayaa loo ayaa loo la waajibiyey salaadda in lala yimaado waxay la mid tahay uun sidii khisaalka kafaarada yacni waxa weeye ashyaada saddexda ah ee yacni mid ahaan lala yimaada lala waajibiyey laakiin mid mucayan aan u ahayn noocaas oo kale ay la mid tahay noocaas oo kale ayay markaa la mid tahay takyiirka khisaalu kafaara la kala dooransiinayo qofku wujuubka ma diiday markaa sidaasaynay u diidayn takyiirka qofka la kala dooransiinayo salaadda inuu wakhtiga hortiisa la yimaado ama dhexdiisa la yimaado ama aakhirkiisa la yimaado wadiduhu lqadaa yacni waxa markaa ku liddiga ah adaaga waxa ku liddiga ahi alqadaa'u qada weeye tadaarukan ka dabatag laga daba tegayo la haleelaayo limaa ay lishayin shay sabqu ladii kii horumarkiisa awjabahu waajibiyey ee qad culima la ogaaday waxa uu inoo tilmaamayaa waxa qadaaga la yidhaahdo ayuu tacriifinayaa qadaagu yacni waxa weeye wixii markaa ku liddi a adaa qada ayaa la yidhaahdaa oo bimacnaa waasida uma dhaxayso qadaaga iyo adaaga wax waasito oo labadaa u dhaxeeya ma jiraan wuxuu hadduu adda noqon waaye qadaa buu noqonayaa qadaaguna waxaa markaa uu u sugnaaday haleelitaan la haleelayo oo la gaadhayo ama laga daba tegayo shay wixii markaa waxa weeye waajibiyey in la sameeyo oo wakhtigaa gaarnimadiisa la sameeyaa uu hormaray yacni markaa kaasaa la doonayaa in laga daba tago oo isagoo tegey in haddana la gaadho ayaa la doonaya bimacnaa waxa weeye cibaada ayaa wakhti loo cayimay wakhtigii loo cayimay lagu waajibiyey ayaa baxay wakhtigii markuu baxay ayaa dabeedna markaa laga daba tegayaa cibaadadii oo waxaa la doonayaa in dib markaa cibaadadii lagala yimaado cibaadadii in dib lagala yimaado ayaa markaa la doonaya marka sidaas aawadeed ba waxaa la odhanayaa kaasna qadaa baa la odhanaya qadaa ayaa la odhanaya wadiduhu waxa markaa ku liddiya markaa adaa alqadaa qada weeye istilaaxahaan baa macnahaas la yidhaahdaa ama fii lugati alcarab macaani kale waa lagu isticmaalaa faraaqa shay laga faaruqaba yacni qadaa waa la yidhaahdaa fa idaa qadaytum salaata iyo aayaadka ku soo arooray ama axaadiista qaarkood oo qadaa laga tilmaamayo bimacnaa waxa weeye imaatii shaygii lala yimaaduun baa looga jeedaa laakiin macnaha hadda laga warramaya waa macno istilaaxiya yani ma adraktum fasalluu wamaa faatakum faqduu xadiiska culamada qaarkood baa waxay dooneen inay ku xambaaraan oo yidhaahdaan faqduu waxaa laga tilmaamayaa waa qadaagii la yaqaanayo muraadka looga jeedaa waxay tahay waxa weeye wixii salaadda awalkeeda idin dhaaftay yacni ka daba tagoo haleela sidaas iyadaa marka culamada qaar baa ku xambaaray marka taasna waxaa ku dhismaysa qofku salaaddii jamaacada markuu soo gaadho salaaddii wuxuu soo gaadhay ee uu soo haleeyay ma awalkii salaada mise waa aakhirkeedii laba qowl bay ahlucilmigu ka leeyihiin culamada qaar baa waxay leeyihiin maya wuxuu soo gaadhay waa salaadda aakhirkeedii uu soo gaadhay marka intanuu tukaday waa salaadda inteedii dambe marka laga baxo tii horu ayuu qallaynayaa oo talow tamarada ku dhismaysaa maxay tahay tamarada ku dhismaysaa waxaa weeye yacni salaaddu hadday ahayd jahriye oo kale oo qiraa'ada sare loo qaadayey wuxuu soo gaadhay salaad cishe ayuu labadii ragcadood ee dambe soo gaadhay labadii ragcadood ee dambe markuu soo gaadhay ayaa imaamkii salaaddii ka baxay haddii la yidhaahdo wuxuu soo gaadhay waa salaadda aakhirkeedii ayuu isagu hadda tukaday labadii ragcadood ee qiraa'adoodu jahariyada ahayd way u hadhsan yihiin oo labadaa dambe uu tukanayo wuu la jaaraya ilaa awalkii salaaday u dhacaysaan wamaa faatakum faqdu culammada yidhi qadaa baa laga tilmaamaya waa siday markaa ku ku fasireen waxaa kale oo ku dhismaysa maqrib buu soo gaadhay markaa ragcad buu soo gaadhay maqribkii ka mid a magcadna ragcad maqribkii ka mida markuu soo gaadhay haddii la yidhahdo salaada aakhirkeedii buu soo gaadhay labada ragcadood ee dambe uu la imanayo wuu isugu bixinaya oo atixyaad u dhaxaysiin maayo haddii la yidhahdo salaada awalkeedii buu soo gaadhayna maya ragcad markuu tukado yacni waxa weeye wuu atixiyaadsanaya laba laba ragcadood marka maqrib la tukado atixiyaad baa imanayey marka sidaas aawadeed ayaa culammada qaarkood taana waxay yidhaahdeen halkaasna maya wuu isugu bixinaya laakiin calaa kulli xaal sida raajixi waxay tahay sida shaaficiyad iyo culamo kale ay mareen oo ah salaadda wuxuu soo gaadhay inay tahay yacni markaa awalkii salaadda inay isaga nisbadiisa u tahay isaga nisbadiisa inay u tahay iyo ictibaarkiisa awalkii salaadda inay u tahay xadiidkan faqduna daliilu ma aha sababtaan ugu hayno waxay tahay qadaa'u kii istilaaxigaa ma aha waa midale waxaa looga jeedaa uun markaysa waxaan macnaa in lala yimaado ayuunbaa looga jeedaa ta kale riwaayo kalaa soo aroortay oo tilmaamaysa maa adraktum fasalluu wamaa faatakum faatimmuu marka waxaa weeye faatimmuu iyo faqduna waa bimacnan marka macnihii istilaaxiga ah ee qadaa loo yaqaanay laguma fasirayo calaa kulli xaal sida raajix waxaa weeye in la yidhaahdo ninkaasi isaga nisbadiisa waxay u tahay salaada awalkiisii bay u tahay aakhirkiisii uma aha inta uu soo gaaray wa diduhu adaa markaa waxaa ku lidigiya alqadaa qada weeyi tadaarukan ka dabatag laga daba tegayo la haleelaayo darteed tadaarugu waa wusuul shay la gaadhaayo tadaarukan haleel la haleelaayo laga daba tegaayo darteed limaa ay lishayin shay sabqu ladii kii horumarkiisa awjabahu shayga waajibiye qad culima markaa la ogaaday inuu hormaray oo shaygaasi marka waxa weye wakhtigiisii uu tegey ayaa waxaa la doonaya in laga daba tago oo haddana ficilkii oo kale lala yimaado sidaas yadaabaa la rabaa limaa sabaqa lahu muqtadin baa marka isagaa odhanaya jamculjawaamicu oo halkan markuu qadaaga ka warramayo istidraakan limaa sabaqa lahu muqtadin wixii marka isagaa muqtadi u hormaray wax dalbaya muqtadiguna marka iijaabka waa ka waasacsan yahayo dalabkaa la dalbaya wuxuu noqon karaa in loo dalbayo si waajibin ah waxaanu noqon karaa in loo dalbayo si sunnayn ah laakiin waxa weeye saaxibulmaraaqi isagoo jamculjawaamici nadminayey haddana halkaa subki waa khilaafay oo muqtadin halkuu yidhi iijaabku ka cabiray sababtuna waxay tahay labada madhaboodba waxay ku kala duwan yihiin sunnaha ma la qallayn karaa mise lama qallayn karo shaaficiyadu waxay qabaan in waxa weeye sunnaha la qallayn karo sida waajibka loo qallayn karaa sunanku hadday kaa tagaana loo qallayn kara adillana way haystaa qolada maalikiyada la yidhahda waxay leeyihin maya sunanka lama qalleeyo allale haddii laga tegi waayo salaada subax labada ragcadood ee ka horreeya ilaa zawaalka laga gaadhayo waa la qallayn karaa qowl saasay leeyihiin taana qaar diidayaa jiro maalikiyada ka mid a marka waxa weeye mas'alada noocaasa maadaama marka waxa weeye ay khilaafsantahay madhabtiisii ayuu waxa weeye iijaab ku bedelaya halkii iqtidaaga tilmaamaysa halkii dalabka tilmaamayso dalabkaasi uu noqonaya kii u dalbayay si waajibin ah ama si sunnayn ah ayuu wuxuu ku bedelay limaa awjabahu maadaama madhabtiisu ay qabto sunne inaan la qallayn karin laakiin raajixu waxa weeye sida shaaficiyadiiya ku tageen axaadiis badan oo ku soo aroortayna waa jirtaa oo tilmaamaysa in waxa weeye sunnaha la qallayn karo nebiguna sala allahu alayh wasalam sunnihii duhurka casar dabadeed buu markiisa waxan ayuu qalleeyey marka calaa kulli xaal yani adilla ayay leedahay yani witriyadaa ka mida markaysa waxaan markaa waxaa ka mida markaa yani qiyaamuleylkiibaa ka mida waxaa ka mida waxa weeye labada ragcadood ee markaa fajriga ka horreeya ka mida marka waa la qallayn karaa adillay leedahay sidaas aawadeed waxa fiican sida shaaficiyadu mareen min aladaa'i adaagu ka mid ahaaday waajibun waajib baa ka mid ahaaday wamaa ay waladii kiibaa ka mid ahaaday munica la manciyey oo mid xaraam oo aan lala iman karin baa ka mid a wa minhu isaguu ka mid ahaaday maa fiihi ljawaasu wax markaa bannaanaansho qad sumica la maqlay yacni isaga gudihiisa la maqlay adaagu saddex xaaluu leeyahay waxaa jira marka isagaa adaa ee waajib ah oo in wakhtigaa lala yimaadaa ay waajib tahay waana markaysaga waxa noocaa ishkaal kuma sugnaa oo waa markaysaga waa waadix weeyaan waa salaadaha markaa in la tukado oo kale ciddii aan maanic sharcigi u diidin salaadda inay tukato aan maanic sharcigi u diidin waxaa la odhanayaa waxaa weeye waa adaa waana waajib waxaa adaagii ka mida mid mamnuuc ah oo adaa markaa waxa weeye qofkii yacni waajib ku ah ayaa jira misena xaaraan ka ah yacni waxa weeye adaa buu nisbadiisa u ahaan lahaa laakiin waxa weeye yacni muxaram weeye uma bannaana waa mamnuuc buu ka yahay waa sawmkii qofkii dumare caadada qabtay ay soomaysay maalmo ramadaan ka mida bay caado heshay caadadii markay heshay maalmaha ay caadada heshay inay soomtaa uma bannaano mamnuuc buu ka yahay hase ahaatee adaa nisbadiisu waxay u ahaan lahayd wakhtigaa inay soomto laakiin waa adaa markaysagaa la manciyey oo adiladu manciday waxaana laazim ku aha dib inay kala timaaddo dib inay kala timaaddo fa kunnaa nu'maru biqadaa'i sawm walaa nu'maru biqadaa'i asalaa waata caaisha binti abi bakrin yacni ay tidhi ummi lmu'miniin radia allahu canha wa ardaaha waxaa nala amri jiray soomka inaannu qallayno laakiin markaa nalama amri jirin salaadda inaannu qallayno bimacnaa inaannu dib ka samayno markaana lama amri jirin marka waxa weeye qadaa baa lagu magacaabayaa marka dambey la imanayso sidaasay qabaan jamaahiiru ahlicilmi waayo sababulwujuub waa joogay sababtii marka isagaa waajibnimada way taallay laakiin maanic baa diiday sababulwujuubkuna waa buntamay maanic sharciyaa diiday in wakhtigaa lala yimaado marka qadaa buu noqonaya bacdi culammada ka mida waxay yidhaahdeen maye sababulwujuub maba jooginoo waa inoo keeni doonaan yani yani isagoo markaa ka warramaya wujuubuhu fii hayri lawali rajax wa dacfuhu fiihi ladayhim wadax wuxuu inoo keeni doona hal yajibu sawmu calaa dilcudri ka cudurdaarka u saaxiibkaa soomkuma ku waajibaya halkaasna waa inoogu tilmaami doonaa laakiin calaa kulli xaal waxaa markaysagaa raajixa in waxa weeye sababulwujuub inuu guntamay oo waajib ku ahaa laakiin waajibkii maanic baa diiday markaa in la guto dib in lagala yimaado ayaa waajib ahayd waxaa ka mid a waajibkii wax jawaas lagu maqlay oo waa waajib haddana waxa bannaan in markaa lala yimaado addaa lagula yimaado iyo in qadaa dib lagala yimaadaa labaduba bannaan yihiin waa qofkii sadcaalka ahaa soomka uu soomayo waa waajib bay ku tahay inuu soomo ramadaan sadcaal buu yahay haddana waajib bay ku tahay hase ahaatee waa waajib jawaas ku sugan yahayo inuu wakhtigan hore la yimaado oo uu iska soomo oo yacni isagoo sadcaala waa u bannaantay inuu waxa weeye dib kala yimaado oo wakhti dambe uu qalleeyaana waa u bannaantahay faman kaana minkum mariidan aw calaa safarin faciddatu min ayaamin ukhra markaa sidaas yadaa weeye waa siday qabaanna jamaahiiru ahlicilmi ibnu xasmi iyo qolyaha shaad noqday oo waxay yidhaahdeen maye waxa weeye ninkaa musaafirkee sadcaalkaa inuu ramadaan soomaa umaba bannaana xaaraan bay ka tahay hadduu waxa weeye isyidhaahdo soonna soonkaasi markaysagaa ka dhici maayo buuyidhi wuxuuna qabsaday daahirka aayadda faman kaana minkum mariidan aw calaa safarin faciddatu min ayaamin ukhra ilaahay baa yidhi ayaamo kalaa saarane saad adigu maalmaha un tidhi soon laakiin culammadu waxay yidhahan waa dalaalatuliqtidaa bay yidhaahdeene macnuhu markaysagaa caynkaa maaha yani waxay u baahan tahay taqdiir ama idmaar bay u baahan tahay oo macnuhu wuxuu dhacayaa faman kaana minkum mariidan aw calaa safarin ay fa aftara oo dabadeed afura faciddatu min ayaamin ukhar ay fa calayhi ciddatu min ayaamin ukhar oo taqdiirkiinna maxaa u daliila waxaa u daliila markaa yacni saxaabadii rasuulku sala allahu calayhi wasalam iyadoo nebigu joogo oo la socdo ayaa waxa weeye midkoodna uu soomi jiray midkoodna aanu soomi jirin oo midna ka kale ma ceebayn jiray nebiguna waa u taqriiriyey waxyaalahaasoo dhan wuxuu doonayaa inuu kaga jawaabo markaysa waxaan markaa ibnu xasmi inuu yidhahdo ramadaan inay ahayd kama cadda laakiin riwaayaadka qaarkood oo saxiixa waxay ku cad yihiin inay ramadaan ahayd yacni markaa wakhtiyada noocaa ay sameeyeen sidaas aawadeed axaadiistaas marka la eego waxaa laga qaadanayaa in taqdiirka dalaalatu liqtidaa ah waynu arki doonaa dalaalatu liqtidaa waxaa la yidhahdee waa hadalku waxa weeye taqdiiruu ku asaxayo sharcan inuu waxa weeye uu u baahan yahay marka fa aftara in la qadaraa inay tahay marka waxa weeye miduu u baahan yahay oo la qadarayo sidaas jamaahiirtu ay ku tageen baa raajixa marka waa adaa jaa'iz ah oo in hor lagala yimaada waa bannaan tahay in dib loo dhigo oo wakhtiga dambe qofku uu soomaana mar hadduu waxa weeye musaafir yahay ama uu mariid yahay waa u bannaan tahay من العداء أداء كمد هذا واجب واجب با كمد هذا وماء والذي كبا كمد هذا منع لمنعي با كمد هذا مد ممنوع الذي لي با كمد ومنه يسقو كمد هذا ما فيه ما فيه الجواز وحبنا نانشو قد سمع قد سمع على مقلي فيه سمع يكون تعلق ده واجتمع الأداء واجتمع وكل من الأداء أداب كل مي والقضاء قضى يا كل مي oo cibaadadii waxay noqon kartaa mu'addaatun iyo maqdiyatun yacni markaa laba xaal bay marba mid noqon kartaa oo marna mid ada ah marna mid qadaa bay noqon kartaa wa rubbamaa yanfaridu aladaa'u wa rubbamaa yanfaridu inuu markaa keliyoobaa laga yaabaa aladaa'u adaagu aduhu inuu keliyoobo cibaadadu mu'adda in lagu sifeeyo adaa lagu sifeeyo mooyaane in qadaa lagu sifeeyaaba inaynay suuroobinna waa laga yaabaa wantafayaa labaduba markaysaga waa yani meesha waa ka baxeen fi nafli sunnaha gudaheeda oo waxa weeye sunnaha waa adaa iyo waa qadaa midnaba lama yidhaahdo mas'alada koowaad waxau inoo sheegayaa cibaadaadkii waxay u qaybsamayaan qaar waxa weeye adaa iyo qadaa laba xaaloo kala duwan marba mid lagu sifayn karo waana salaadaha shantoo kalea ka mid a waxay noqon karaan mu'addaatun haddii wakhtiga gudihiisa la sameeyo waxayna noqon kartaa maqdiyatun haddii wakhtiga dabadiisa la sameeyo wa rubbamaa yanfaridu aladaa'u inuu aduu gaar noqdaa laga yaabaayo cibaadada markaa qadaaba aan lagu sifayn karin waa nooc cibaadada ka mid ah waa sida jumcadoo kale jumcadu markaysagaa muadda inay udha ada inay u dhacdo mooyaane qadaa inay u dhacdaa suuragalba ma aha qadaa laguma sifeeyo markaysagaa jumcada adaa keliya weeye sidaas aawadeed bay axaadiista ku soo aroortay ninka waxa weeye ragcad ka soo gaari waaya ragcad ninka ka soo gaari waayaa yacni duhur inuu tukado axaadiista tilmaamaysa ayaa soo aroortay laakiin ragcad hadduu ka soo gaadho falyudif ilayhi ukhraa falyudif ilayha ukhraa mid kale ha u idaafeeyo ha ku daro marka axaadiistaas tilmaamaysa culamada qaarkood sanadkeeda waa ka hadleen laakiin duruq bay leeyihin duruqda noocaasina waa isku weynayaan sida jamci culamada ka midiba ay u quweeyeen marka axaadiistaasi waxay tilmaamaysaa in haddii ragcad laga soo gaadho tii kale in lala imanayo duhur inay noqonayso jumca inay noqonayso laakiin haddii ragcad laga soo gaadhi waayo oo wax ka yar ay noqoto waxaa lala imanayaa duhur baa lala imanaya dee marka waxa weeye inaan qada wax la yidhahdaa ka suuragal ahayn jumcadii ayay marka halkaasi ka cadtahay waktiga gudihiisibaaba layidhi duhur baa lala imanaya iyadoo waktiga aanu bixin famaa baaluka maxaad mooday haddii waxa weeye waktigu baxana maxaad mooday way uga awlaysantahay in duhur lala imanayo adaag iyo qadaada mid sunnaha laguma sifeeyo buuri sunnaha waa mu'addaa iyo waa maqdiyo midnaba lama yidhaahdo laakiin culamada qaarkood waxay yidhahdeen waa lagu sifeeyaa yani oo waxa weeye markaa hadda laakiin wuxuu ku xambaarayaa markaysaga markaa mutlaqu nafliga ayuu ku xambaarayaa oo sida markaysa waxay shaarix uu tilmaamaya shanqiidigu ka mutlaqi nafli marka mutlaqu nafliga aan waktiba muxadad u ahayn ee sunno iska sii daysan ah waxa weeye waa sidaas weeyi yacni adaa iyo qadaa midnaba laguma sifeeyo ama waxa weeye markaysagaa sunnayaasha markaysaga waktigu u cayiman yahay yacni waxa weeye iyadu qadaa iyo adaa markaysa waxa marka waa lagu sifaynaya واجتمع الأداء أداء وكلمي والقضاء قضه لبدا سوا كلمين عبادة لبا وقت لبا سيود لوك لسميين مربا مثل قصفي واسرودا وربما ينفرد إنه قار نقضى لقيا الأداء أدوه أو عبادة قار نقضى يعني أداء القصفي أن قضاء بالقصفي المرنبا سيدا جمعة وكلا وانتفيا لبدا ومركا يسوح المركا ومقنادين في النفل مركا سنه مطلقاها والعبادة عبادة تقريرها سوء العلين تيدا للعذر عذر دار درتي دو سوء العليا لو خارجا يعني ولو هبعها تمركا يسلامد وقتي كبح سنة إعادة مركا يعني سوء علم با ليلة ذا سوء علم أي ليلة ذا مركو أداق يا قضاء ينوت المموحة إعادة ليلة ذا هل كان ينوت الماما ووحا وينوش يا عبادة هدي عذر دار درتي يعني مر لبعض للي مادو waktiga gudihiisaa lala yimaado ama waktiga goor ka baxsanaa lala yimaado icaada la yidhaahdaa waxaa loo soo celinayaana waa cudurdaar darteed yacni cudurdaar darteed weeye cudurdaarkaasi wuxuu noqon karaa khalal ku sugan cibaadadii hore la sameeyey ficilkaa hore la sameeyey khalal ku sugan oo wax u dhiman yihiin buu noqon karaa wuxuu kaloo noqon karaa marka isagaa ziyaado iyo fadli in la doonayo ayuu marka isagaa noqon karaa oo waxa weeye cibaadadiibaa waxa la salaadiibaa waxa lagu tukaday yani waxa lagu tukaday yani munfaridnimo oo keligii buu tukaday dabeedna markaasu waxa weeye shamaacuu helay oo waxaabuu tegey markaisaga masaajid aan weli laga tukanin ama hadda lagu jiro yani waxa weeye wuu soo celin karaa oo waxa weeye taas waa la imanaya laakiin axaadiis soo aroortaa jirta oo tilmaamaysa in waxa weeye salaaddii aan mar labaad la soo celin ama waxa weeye ribada ilaahay intuu isagu idiin diiday idinkama qaadanayo ribo wax la yidhaahdo axaadiis saas yadaa sheegaysa ayaa jirta axaadiis kaleoo tilmaamaysa in la soo celin karaana waa jirtaayo mucaad ibnu jabal oo kale intuu nebiga la tukado sala allahu alayhi wasalam buu haddana qolo kale cishaa tujin jiray ayuu cishaha yacni tujin jiray wa kadalik markaysaga axaadiis kale oo tilmaamaysaana waa soo arooreen axaadiistaa maxaa lagu kulminaya adigu sida ugu fiican ee loogu kulmiya waxa weeye waa in la yidhaahdo waxaa markaa laga tilmaamaya niyatulfardi yacni faral niyadii baan lagu soo celinayn laakiin waxa weeye marka labaad ee lala imanayo waxaa loo lagu soo celinayaa biqasdi yacni annaafilati sunnanimaa la niyoonaya markaa sunnanimo weeye tan lagu soo celinayaa laakiin niyo fariido ah oo faralnimo ah laguma soo celinayo aduu qowlkaas baa raajixa in axaadiistaas lagu kulmiyo walcibaadatu cibaadada takriiruhaa soo celcelinta la soo celceliyaa lilcudri cudurdaar darteed loo soo celceliyaa low khaarijan yacni markaa low ay low kaana khaarijan haba ahaado markaysagaa mid yacni waktigii ka baxsane icaadatan icaado weeye yacni waktiga gudihiisa la soo celiya ama waktigii wax ka baxsan la soo celiyaa markaa khuruujka waktiga hadduu baxo culammada qaar baan markaa icaadada u diidaya laakiin sidaa raajixa labada xaal mid walba icaado waa la odhanaya marka cudurdaar la'aanteed waxba in layska soo celceliyaa waxba markaisagaa mashruuc ma aha mashaayikhda qaarkood oo kale waxaa laga sheegay salaaddu markay dhaafto jamaacadu inay waxa weeye awilan jireen axaadiista ku soo aroortay shan iyo labaatanka derajo oo salaad cishoo kale hadday dhaafto shan iyo labaatan cisho inay tukan jireen shan iyo labaatan cisho shan iyo labaatan cishe inay tukan jireen shan iyo labaatan bay salaaddii la iman jireen shan iyo labaatan goor bay salaaddii la iman jireen asxaabu wujuuha shaaficiyada qaar saa laga sheegayna waa jiraan inay samayn jireen waxaan filayaa markaysagaa muzani baa ka mid ahaa ragga markaysagaa laga sheegay adigu calaa kulli xaal laakiin ta noocaas markaysaga waxaan markaa daliil ma laha in waxa weeye salaaddii sidaa lagu soo celceliyo wax daliila markaysaga waxa ma laha saxaabadana marka ay yacni dhaafto jamaacadu nebigu ma odhan sala allahu calayhi wasalam yacni salaaddii ku celceliyo si ay ugu gaadhaan derajadii markaysaga waxa markaa jamaacada intaasoo goor sidii ugu soo celceliya markaysaga nebigu sala allahu alayh wasalam ma odhan marka sida raajixa yani markaa mashruuc ma aha waruksatu ruksadu xukmun xukum weeye xukunkaasoo guyura la bedelay ilaa su'uulatin fudayd intii ka ahaatay loo bedelay licudrin cudurdaar darteedna loo bedelay cudurdaarkaasoo qurira la sugay maca qiyaami cillati alasliyi cilladii asalka ama sababtii xukumka asalku yaday joogto la jirkeed yacni markaa la bedelay oo loo bedelay suhuulo kaasaa waxaa la yidhaha rukso wagayruhaa wixii aan rukso ahayni caziimatu nabiyi nebiga caziimadiisii weeye sala allahu alayhi wasalam halkanna wuxuu ka warramayaa waxaa la yidhahdaa ruksada iyo waxaa la yidhahdaa caziimada rukso maxaa la yidhaahdaa rukso waxaa la yidhaahdaa xukmun guyira min sucuubatin ilaa suhuulatin licudrin maca qiyaami sababi alxukmi alasli marka tacriifka uu sheikhu inoo tacriifiyey waa tacriif fiican weeye oo tacaariifta culamada qaar ay tacriifiyeen wuu ka fiican yahay marka la yidhi waxa weeye waa xukun la qayiray waxa baxaya wixii aan la qayirine asalkiisii ku baaqi ah sida salaadaha shanta oo kale waa caziimo markaa rukso ma aha oo mar haddaan la qayirin bay sidii asal ahaan loo sharciyeeyey uu yahay rukso ma aha markii la yidhi ilaa suhuulatin fudayd in loo bedelayna waxa baxaya wixii aan fudayd loo bedelinee wax ka culus loo bedelay ama wax la siman loo bedelay waxa ka culuska loo bedelay waxa weeye wacala aladiina yutiiquunahu fidyatun طacaamu miskiin sida markaysagaa xadiidkii saxiixaa ku soo aroortay waxa ay ahayd markii hore yacni waxa bannaanayd qofkii awoodi karayay soomka inuu laba kala doorto inuu soomo iyo inuu fidyo bixiyo iska afuro labadaasuu khiyaar u lahaa qofkii qaadirkii awoodi karayay ilaa ay ka soo degtay faman shahida minkum ushahra falyasumhu marka taasaa waxay noqotay qofkii awoodi karaa inaanu khiyaar u lahayn inuu fidyo bixiyo ilaaba ilaa inuu markaas soomo inay tahay sidaas yadaabay ahayd marka xukunkii waa la bedelo waxaa loo bedelay wax ka culus baa loo bedelay sidaas aawadee rugsa ma aha wax musaawi la ahoo la meel la siman haddii loo bedelana isagana waxa weeye rugsa ma aha tusaalihiisu waxa weeye qad naraa taqaluba wajhika fi samaa'i falanuwalliyannaka qiblatan tardaaha fawalli wajhaka shatra almasjid alxaraam in la yidhahdo galbeed u jeesa iyo in la yidhahdo markaisaaxan markaa ama baytulmaqdes u jeesa iyo iyo in la yidhaahdo marka waxaad u jeesataa kacbada u jeeso qofka uma kala fuda labadu waa u siman yihi xagga u jeeso iyo xagga u jeeso markaisaga waa isku sahla wuxuu yihi markaisagaa midu ku dhac kadib baanan beleba ku ogey marka waxa weeye miday shida ku leedahay oo qofka u kala dhibaato badan tahy maaha oo mustawiyaan bay u yihiin jihadaa u jeeso iyo jihadaa u jeeso saas aawadeed rukso la odhan maayo kacbada u jeeso ruksay ahayd la odhan maayo cudurdaar darteed baa loo bedelay marka la yidhi qaydkaas cudurdaar la'aanteed haddii loo bedelo oo fudaydba loogu bedelo iyadana rukso la odhan maayo
waa sida salaadoo kale waagii hore salaad kasta waxaa lagu tukan jiray wayse gaara maalintii fatxu maka ayaa nebigu sala allahu calay wasalam wayse keliya shanta salaadoodba ku tukaday marka waa la bedelay cudurdaar darteedna looma bedelin gaaroo keensaday ee waxay ahaydun markaysagaa takhfiifun dadka laga fududaynayo sidaas aawadeed marka waa ruksa la odhan maayo istilaax ahaan istilaax ahaan waa ruksa markaysagaa la odhan maayo maca qiyaami sababi maca qiyaami xukmi maca qiyaami cilati alasliya ama maca qiyaami sababi alxukmi alasliyi markii la yidhi sababtii xukumka asalku hadday meesha ka baxday oo waxa loo bedelay ay tahay sababtii xukumka asalka keensatay ayaa suushay oo isbeddeshay hadday sidaas iyada a tahay yacni iyadana markaa la odhan maayo waa ruksa la odhan maayo tusaalihiisu waxa weeye alaana khafafa allahu cankum wacalima ana fiikum dacfa yacni waxa weeye markii hore muslimiintu waa tiro yaraayeen markii dambena waa bateen markaa sidaas aawadeed baa loogalooga khafiifiyey sababtii keensanaysay xukunka asalka oo ah marka waxa weeye qofkii ninkii markaa muslimka ahaa in toban gaalada ka mida u sabro oo u adkaystooo ka sabir badiyo taas waxa weeye xukunkaa waa la bedelay waxaana loo bedelay muslimiinta ayaa qaliil ahaa markii hore markan dambena waa bateen sidaas aawadeed baa loo bedelay waa ruksa la odhan maayo istilaaxan calaa kulli xaal intaas oo shuruudood ama intaas oo qaydkii kulansada waxaa la yidhaahdaa yani waa ruksa la yidhahdaa cibaaradiisa sheikha waxaa ka muuqata inaan ruksada iyo casiimada farqi inaanu dhaxayn wixii rukso noqon waaya casiimo inuu noqonayo cibaarada sheikha waxaa ka muuqata wixii markaa rukso noqon waaya in casiimo noqonaya taa macnaheeduna waxay tahay wax waasido u dhexaysaa ma jirto ruksada iyo casiimada laakiin bacdi culammada ka mid ah waxay yidhaahdeen maye ashyaadu waa rukso ama waa casiimo ama labada midnaba ma aha oo waasita ayay sugeen waana sida shanqiidi arjaxayo waxa uu yidhi fataxqiiqu wujuudu alwaasitati bayna alruksati waalcaziima taxqiiqu waa in labadaa waasita u dhaxayso sidaas iyada a markaa weeye waruksatu ruksadu xukmun xukum weeye xukunkaasoo quyura la bedelay ilaa suulatin fudayd intii ka aatay loo bedelay licudrin cudurdaar dartiisna loo bedelay cudrigaasoo qurira markaa la sugay iska tamaamulbeyt weeye yani quriradu maca qiyaami cilati alasliyi cillada asalka xukunka asalka keensanaysa iyaday joogta lala qabo aynay suulin wa hayruha wixii aan taa ahayn aan ruksa ahayna casiimatu nabiy nebiga casiimadiisii weeye sala allahu alayh wasalam wa tilka taasoo ruksada ah tuujadu waa laga helayaa filma'duuni wixii la fasaxa ee la ogol yahay ee la banneeyey jasman qaci ahaan baa looga helaya yacni markaa iyadoo la jasminayo oo aan la ysku khilaafsanayn wa hayruhu wixii markaa aan ma'duun ahayn lahum waxaa u sugnaaday taraddudun khilaaf baa u sugnaaday fiihi gudihiisa culammadu ay isku khilaafsan yihiin oo ay leeyihiin rukaska markaa waxa weeye ma loo qaadan karaa waxyaalihii karaahiyada ahaa ama waxyaalihii markaa xaaraamta ahaa rukso ma la isticmaali karaa oo waxa weeye yacni ruksadii waxaa la yidhaahdo ma yacni markaa ma ma ku camalfali karaan waxyaalihii markaa karaaha ahaa ma loogu camalfali karaa ama waxyaalihii xaaraamtaha mise ruksadu waxay ku tacalluqdaayoo keliya wixii daaca ah ama mubaax ah culammadu taa waa isku khilaafeen waxaana markaysagaa ku dhismaysa yacni ninkii waxa weeye musaafirkaah ee safarkiisu u safaru macsiyo ahaa oo waxa uu u safray ay tahay macsi darteed ay tahay salaadii ma qasrinaya hadday xaalatulidiraar la soo gudboonaato baktigii ma cunaya tayamumkii ma u bannaan yahay yacni ashyaada noocaas ah ayaa markaa ku dhismaya culammaduna waa isku khilaafsan yihiin maalikiyaduna laba qowl bay ka leeyihiin oo waxa weeye markaysagaa sida saxiixa maalikiyada ka ah waxa weeyaan buu leeyahay shanqiidugu wamaa rajaxahu sanadun iyo walqurtubiyu wabnu cabdisalaam wabnu marzuuq min aljawaazi muطlaqan sidaasaa markaysagaa raajixa ayuu marka uu leeyahay oo saxiix markaa yani maalikiyada agteeda ka ahaatay qowlka kalena waa leeyihiino qaar baaba aad u tashniiciyey oo markaysagaa yidhi layaab waxa leh yani cidda markaysa waxaad markaa ka yani caasiga ah ka inuu markaa idiraar darteed inuu baktiga u cuno iyo wixii lamida ruqaskaa ka u baneeyey aad buu u layaa badan yahay culamada qaarkood oo tashniica sidaa ay yani ibnulcarabi oo kale ugu sameeyey mas'aladaas qaar cagsiga ku sameeyeyna waa jiraan oo waxay yidhaahdeen war ninkan musaafirka ah ee waxa weeye yani fisqiga iyo macsida markaysagaa la yimi dee muslim weeye markaa ninku gaal ma aha muslim ha ahaadee marka isagaa muslim markuu ahaa cisyaankiiyo dembiguu la yimi ma waxaa la odhanayaa dembiga aad la timi baa wuxuu sababayaa dembi kalena inaad ku dhacdo oo naftiisa inuu dilaa dee uma bannaano ilaahayna wuxuu uhi walaa taqtuluu anfusakum nafihinna ha dilina ayuu yidhi marka waxa weeye baktiga ha cunin si aad u dhimato oo naftaada dil miyaa lagu odhanaya marka siday taasi marka isaga u suuragal tahay dembi baad ku dhacdo caasi baad tahay naftaadana dil oo dembi kale oo ka weyn haddana ku dhac ma saasaa lagu odhanayaa bay markaa yidhahdeen say macquul u tahay arrinka noocaas tashniica ibnu carabi uu ka samaynaya mas'aladan cagsigeedana tashniic kale ayaa marka isagaa muqaabil u ah marka adigu calaa kulli xaal shaaficiyaduna waxay ka mid yihiin qolyaha yidhi marka isagaa ruqaska laguma caawinayo ciddii waxa weeye yani macaasi iyo wax la mida marka isagaa la timi oo waxa weeye waxaa laga helayaa uun waa safaru markaa safarka ibaaxada ama safaru taacaha ayuunbaa ruqaskii markaysa waxaan marka adeegsan karaa laakiin ruqaskii uma bannaana inuu isticmaalo safaru macsi iyo wixii la midka wa tilka taasoo ruqsada tuujadu waa la helayaa fi lma'duuni wixii la idmaya la fasaxay idnigaas ibaaxaa ha ahaado ama markaa shay yacni ibaaxo kasii sarreeyaba ha noqdo in la waajibiye ama la sunneeye yacni taas waa laga helayaa jazman yacni marka waxa weeye go'naan baa looga helaya ama majzuumatan xaalay tahay mid la jasminayo oo la qatcinayo oaan laysu khilaafsanayn wagayruhu maaduun waxaan ahayna lahum taradudun khilaaf baa ugu sugnaaday culammada fiihi gudihiisa wa rubbamaa tajii limaa ukhrija min wa rubbamaa tajii inay timaadaa laga yaabaa limaa ukhrija ay liladii kii ukhrija la bixiyey min aslin asal laga saaray asalkaasoo qaminin xaqiiqo ku ahoo markaa mudan bimutlaqi imtinaacihi yacni mumtanicnimadiisa iyo inaan u bannaanayn in la itlaaqo oo bimacnaa waxa weeye saarista maya laga saarayaa inay mamnuuc tahay in la itlaaqo oo aan la kala saarin cudurdaar darteed iyo cudurdaar la'aanteedba aan marnaba la kala farqin asal sidaa ku habboonaa wixii laga bixiye ee laga saaree laga istisnoodo yacni rukso in lagu iطlaaqaa waa surowda markuu inoo soo tacriifiyey ruksada waxa la yidhaahdo ayuu haddana wuxuu inoo tilmaamayaa in shay kale in ruksada la yskaga iطlaaqaana inay wakhtiyada qaar dhacdo oo asal guud oo kulli ah oo keensanaya wax manci la yidhaahdo in laga saaro markaysaga wax keenin la diidayo in wax laga saaro diidmo la diidayo keensanaya wixii laga bixiyo rukso waa la yidhaahdaa tusaalihiisu waxay ahaatay sida diyada caaqilada la saaray oo kale diyadii yani markaa khata'a ama shibhulcamdiga in caaqilada la saaray asal baa laga istisnooday asalkaasi waxa weeye walaa taziru waasiratun wisra ukhra qof kastaaba wuxuu kasbaday isagu inuu leeyahay oo aan qofna yacni markaa jinaayada cid kale aan loo qabanayn amaa inahu laa yajni calayka walaa tajni calayh xadiiska saxiixa nebigu wuxuu yihi sala allahu alayh wasalam ninkii inankiisa soo kaxeeyey ninkani waa inankaygiyo waan ku markhaati gelinaya ayuu nebigu wuxuu ku yidhi sala allahu alayh wasalam amaa inahu laa yajni calayka isagu jinaayo kuguma sameeyo bimacnaa waxa uu geystay ee jinaaye adiga lagu qabsan maayo adna waxaad geysatay isaga loo qabsan maayuu nebigu yidhi sala allahu alayh wasalam yaday caynkaa tahayba asalkaa guud waxbaa laga istisnoodo waxaa laga reebay diyada wixii la odhan jiray ee shibulcamdi u taallay ama ka imanaysay ama khata ka imanaysay caaqiladaa la saaray ama tolka ama jifida ayaa la saaray marka asal guud baa laga istisnooday oo keensanaya manci manciga uu keensanayaa waxay tahay caaqiladu inay qaandhawdo ee jinaayada qofkaasi uu geystay ee inay markaa qaandhawdo ayaa markaa mancigaasi uu keensanaya asalkaa guud asalkaasaa laga istisnoodoo laga reebay rukso in layskaga itlaaqdo waa suroobay wa rubbamaa tajii inay timaadaa laga yaabaa ay hiya markaa ruksadu limaa ay liladii kii ukhrija la bixiyey ay huwa maaga min aslin asal laga saaray asal kulliya asalkaas oo qaminin markaysagaa xaqiiqo ku ah oo ku mudan bimutlaqi imtinaacihi in waxa weeye la manciyo in laga saaro markaa mas'aladaa jus'iga ah manciga la mancinayo in la itlaaqo aan xaalnaba la kala farqin bicudrin iyo bikayri cudrin marnaba aan la kala farqin asal sidaa keensanaya wixii laga istisnoodee laga saaro yacni in lagu itlaaqo ruqsa waa suruuda wamaa ay waladii ki alwusuulu gaadhitaan binadari nadar aragti lagu gaadho aragtidaasoo saxa markaa saxiix noqotay bihi markaa isaga lagu gaadho lilkhabari ila alkhabari khabar intii ka ahaatayna lagu gaadho yacni markaa huwa daliilu daliil baa layahay wamaa ay waladii ki alwusuulu gaadhitaan binadarin aragti lagu gaadho nadarkaasoo saxa asaxay bihi ay kaa'inun bihi isaga ay ku sugnaatay lilkhabari khabar intii ka ahaatay lagu gaadhaa bihi kaa'inun bihi isaga ay ku sugnaatay maagaas huwa daliilu daliil baa la yidhahdaa halkana wuxuu inoo tilmaamayaa maxaa daliil la yidhahdaa xoogaa waa kiina yidhi yani muntabidan can maqsadi maa dukira wa bilmunaasaba aan baraarujiy ka maqsidna ma ahe waa maqsad weeyaan oo waxa weeye darafkaa ku imanaya maqsid laakiin maqsad weeyaan oo masdarka miimigu saadku isagoo kor dhigan yahay buu imanaya muntabidan can maqsadi maa dukira marka waxa weeye waa kii inoo sheegay lada lfunuuni hayrihi muxarira funuunta kale waxa lagu sheegay ee faniyada kale lagu bartay halkan kuma sheegi doono waa kii inagu yidhi marka halkaa in yar oo markaysaga iska taxilatulqasam ah ayuu markaysa waxaan markaa yacni keenaya oo malaa u arkay uun markaysaga inaan laga maarmayn oo markaysa waxaan markaa yacni tacaariif ashyaa yar uu tacriifinayo ayuu keenayaa ma badna marka waxa uu tacriifinayaa waxa la yidhaahdo daliil maxaa la yidhaahdaa nadar maxaa la yidhaahdaa idraak maxaa la yidhaahdaa tasdiiq maxaa la yidhaahdaa cilmi maxaa la yidhaahdaa jahli maxaa la yidhaahdaa waxyaalaha noocaasu inoo tacriifin doonaa tacaariiftaa yar buu inuu sheegi doonaa daliil waxaa la yidhaahdaa wixii markaa nadara ee saxiixa aragti ee saxiixa ee lagu gaadho ee khabar lagu gaadho yacni madluul khabari ah lagu gaadho ayaa waxaa la yidhaahdaa daliil baa la yidhahdaa daliil ayaa markaa la yidhahdaa wuxuu ka tilmaamayaa oo culammadu ay yidhahdaan maa yumkinu tawasulu bisaxiixi nadari fiihi ilaa matluubin khabariyin kaasaa waxaa la yidhahdaa daliil daliilkaasaa la yidhahda wixii ay suurowdo in lagu gaadho nadar iyo marka aragti saxiixa aragti saxiixa markii leeyahy aragtida faasidkaabaa laga ixtiraazaya oo aragtida faasilkaa faasidkaa in lagu gaadho matluub khabari ah oo saxiixa ma suurowdo waa dhici kartaa muwaafaqatul markaysagaa qadar ina wakhtiyada qaarkood yacni istidlaal aan sax ahayn qof intuu daliishado haddana markaysaa waxaan markaa mas'ale xaqa inuu ku beegmo waa iska dhici kartaa laakiin taasi waa ruba ramyatin min hayri rahmin baa la yidhi waa markaysa waxaan markaa ganitaan wax la ganay oo mid rimaayo yaqaana aanu ganine bartuu iskaga beegantay oo markaysaga ilaahay unugu beegay noocaas iska weeyi noocaas iska weeyi munaasaba ilahayd baa la yidhi markaysa waxaa inay daabiibaa soo raacay baa la yidhio dee markaasaa waxa weeye odaygaa aad u yaqaanay bay yidhahaan liishaanka markaasuu dabeedna markaysagaa gano odaygii baa la waayey buu dhowr goor buu la waayey lamana seegi jirin baa la yidhi barta kii yaraa baa ka qabtay oo dabeedna markaysagaa markii ugu horreeyey ku dhuftay markaasuu odaygu wuxuu ruba ramyati min hayri rami alla mid aan rimaayo aqoono markaysa waxan markaa ramyi aan la yacni aqoon intuu wax ganay isaga beegantay oo barta iskaga dhacday yacni badana bimacnaa waxa weeye aqoon kumaad keenine yacni ilaahay unbaa kuugu beegay buu marka kaadda ilaahay uun ayuunbaa kuugu beegay ee waxa weeye midaad rimaayo taqaano iyo ganitaan ma aha markaa sidaa inay dhacdo waa suurowdaayoo nadar faasida intuu qof sameeyo yacni muwaafaqatulqadar ay iska tahayo yacni uu iskaga beegmo markaysaga waxaa shay saxa xaqa inuu ku hadlo laakiin ta noocaasi maadaama aynay haalib ahaynu naadir iska tahay naadirku xukun ma laha ee nadarka kiisa saxiixa ah ayaa wuxuu yahay ka lagu gaadhayo yacni madluub khabari ah waxaanuu yahay waa ka daliilka lagu itlaaqayo ha ahaado daliilkaasi markaysagaa mid samciya ama ha ahaado mid caqliya oo markaa caqli hadduu yahay markaa maxaa la samaynaya de waxaa la samaynaya markaysaga waxaan qiyaaskii baa la samaynaya muqadimooyinkii baa la tartiibinaya muqadimooyinka marka la tartiibiya natiijadii laga dheerindherinaya marka waxay noqonaysaa daliil bay noqonaysaa oo hadday samci tahay sidee baa markaysagaa nadarkan saxiixa ah sidee baa markaysagaa loogu gaadhayaa matluub khabari ah waxaa loogu gaadhayaa markaad doonayso inaad caddayso salaaddu inay waajib tahay wa aqiimu salaa baad soo qaadanaysaa wa aqiimu salaa waxaad odhanaysaa waa amar amarkuna waxaad odhanaysaa qaacidada usoo qaadaysa alamru yaqtadi lwujuub waajibnumuu keensanaya siiqadan amarna wax ka sarfiye lama hayo idan markaa salaaddu waa waajib taasi waxa weeye waa nadar saxiixa weeye nadarkaas saxiixa ee lagu gaadhayo matluub khabari ah oo salaaddu inay waajib tahay ahaatay waxaa la odhanayaa deliil baa la odhanaya deliilkaas wuxuu noqon karaa caqli waxaa noqon karaa yacni naqli ama samci labada mid walba waa noqon kara matluub khabariya maxaa looga jeedaa matluub khabariya waxaa looga tilmaamayaa bimacnaa waxa weeye jumlo khabar ah oo warnimo ka suuroobi karto oo jumla markaa ficliya ama jumla ismiya ah oo khabar ah waa in markaysa waxan markaa laga qaataa oo haddii matluub khabariya aan lagu gaadhaynin waa maxay matluub khabariya haddii aan lagu gaadhaynin waxa weeye daliil lama yidhaahdee mucarifaat baa la yidhahda xuduud baa loo yaqaanaa haddii wax markaa yacni khabar la yidhaahdo aan lagu gaadhayn a ee laakiin waxa weeye khabarku waxa weeye waa nisbo shay shay shay loo sugayo khabarku waa mawduuc iyo maxmuul baa laysu sugaya shay baa shay loo sugaya ama laba shay baa la tilmaamayaa nisbada ka dhaxaysa oo iminka waajibnimo waxay tahay waad garanaysaa salaadi waxay tahayna waad garanaysaa nisbada labadooda ka dhaxaysana waad garanaysaayo waajibnimaad salaad u sugi oo macnuu wuxuu noqonayaa salaadu waa waajib marka yacni waajibnimo waxaad u sugtay salaad waa matluub khabariyaa la odhanaya oo haddii aad garato waxa weeye salaadi waxay tahay oo taa lagu gaadho maxaa la yidhahdaa oo waxaa tii alsalaatu cibaadatun daatu aqwaalin wa afcaalin makhsuusatin muftataxatin bitakbiiri mukhtatamatin bitasliim taa waxaa la odhanaya matluub khabariya ma aha waayo shay markaysagaa daata ayaa la tacriifinaya mucarifaat baa la yidhahdaa matluub khabariya laguma gaadhin idan markaysa waxaan markaa iyadu daliil maaha baa la odhanaya waxa uu yidhi wamaa aywa aladii kii alusuulu gaadhitaan binadarin markaa aragti lagu gaadho nadarkaasoo saxa asaxay kii faasidkaabuu ka ixtiraajayaa lilkhabari ilkhabar intii ka ahaatay lagu gaadhaa bihi ay kaa'inun bihi isaga ay ku xasisho yacni maaga ay ku xasisho huwa daliilu daliil baa la yidhahdaa wanadaru markaa aragtidu almuusilu ka ku gaadhsiiyey weeye min fikrin muusilkaasoo fikri ahaaday mintu waa bayaaniyo sida markaysagaa shanqiidiba uu ku tilmaamayo oo fajtanibu rijsa min alawthaan bay lamid la mid tahay oo marka minta ku jirta marka waa bayaaniyo muusilkaasoo min fikrin fikir ahaaday ilaa dannin ku gaadhsiiye markaysa waxan markaa male bixukmin xukm la maleeyo aw licilmin ama cilmi ku gaadhsiiya musjalan xaaluu yahay cilmigu mid la ilaaqay almuusilu ayaa khabarkii markaysa waxan markaa mubtadaha ahaaday annadaru waa mubtade almuusiluna waa khabar macnaha wuxuu inoo tilmaamayaa nadar waxaa la yidhaahdaa wixii feker ah ee malayn xukum la maleeyo ama ogaal xukum ama markaa yacni daato ama nisbo la ogaado yacni markaa lagu garto ayaa waxaa la yidhaahdaa yacni nadar baa la yidhahdaa fikri baa soo gasho fikri baa laftiisu tacriif u baahanyay alfikru xarakatu nafsi fi lmacquulaati siduu shaarixu inoo tilmaamayo yacni waxa weeye fikri waxaa la yidhahdaa naftu dhaqdhaqaaqay ku dhaqdhaqaaqdo waxyaalaha la caqliyeeyo taasaa waxaa la yidhahdaa fikri amaa xarakatuha fi lmaxsuusaati fa takhyiilu culammadu waxay yidhahdeen dhaqdhaqaaqa laakiin naftu ay ku dhaqdhaqaaqdo waxyaalaha markaa maxsuusaadka xisiga ah ee waxa weeye la taaban karo oo shaygani ma kaabadba kani ma guribaa kani ma dhagaxba taa takhayul baa la yska yidhahdaa waa takhyiir laakiin faker maxaa la yidhahdaa waxyaalaha la caqliyeeyo ee markaysaga aan maxsuuska ahayn ya yacni ta noocaasa naftu dhaqdhaqaaqay ku dhaqdhaqaaqda ee ka fekertaa waxaa la yidhahdaa fikri baa la yidhahdaa marka waxyaalaha macaanida ah bay noqonaysaa ashyaada macaanida ah naftu ka fekerkay ka fekertaa ayaa la yidhahdaa fikri marka waxa weeye fikirkaasoo ahaaday ka markaa ku gaadhsiinaya xukum in la maleeyo ama ku gaadhsiinaya in la ogaado daato ama markaa isagaa nisbo nisbadu waa xukum marka musjalanna waxay u dhacaysaa xaaluu cilmigu yahay ama marka waxa weeye cilmigaasoo markaa ahaaday markaa mid la itlaaqay yacni waxa weeye yacni markaa licilmin ay muطlaqan ay cilman muطlaqan oo muطlaqa wuxuu ka tilmaamayaa ay sawaءn kana alcilmu bidaatin aw nisba ogaalkaasi ha aado in daata la ogaanayo ama ha aado in nisbe la ogaanayo kay doontaa noqoto wannadaru eegitaanku almuusilu ka ku gaadhsiiyey weeye min fikirin muusilkaasoo fikir ahaaday ilaa dannin male ku gaadhsiiyey bixukmin xukm la maraynayo aw licilmin ama ogaal ku gaadhsiiyey ama daata la ogaanayo ama nisbe la ogaanayo musjalan cilmigaas marka waxa weeye yacni mid la itlaaqay cilmigaasoo marka ahaaday mid la itlaaqay الإدراك من غير قضى تصور ومعه تصديق وذا مشتهر والله أعلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك